waxa weeyaan waa guddidii garsoorka iyo cadaaladda iyo shuruucda iyo xuquuqul insaanka kolley sida ka muuqata magaceeda iyo meeshaynu joognaa waa waa laba isleh kolley waxaanuu soconay waxa weeyaan waa waa hawshaynu qaranka u haynay waxaanu iska waraysanaynoonu iyagana ugu nimidnay aanu safarkaa u soo galnay waxa weeyaan waa shaqada ummadda loo hayo wanaajinteeda iyo haddii ilaahay idhaah horumarinteeda kolley xog waraysi ballaadhan oo dhinacyada cadaaladda iyo garsoorka ayaanu isla yeelannay dhammaanba dee kolley waxa weeyaan in bulshada loo adeego haddii ilaahay idhaahdo haddii xildhibaan la yahay iyo haddii la yahay fulinta iyo haddii la yahay garsoorkaba intuba waxay u heegantahay u taagan tahay waxa weeyaan waa ummadda taana haddii ilaahay idhaahdo sidii loo wanaajin lahaa ee loo hormarin lahaa baan falowgeeda hayna haddii ilaahay idhaahdo waan u mahadcelinaynaa booqashada ay noogu yimaadeen guddi hoosaadka golaha wakiilada ee garsoorka iyo cadaaladda iyo xuquuqulisaanka oo saaka nagu soo booqday gobolka togdheer xaruntiisa burco xog waraysi badan iyo maxayteenay meelihii ay soo mareen intaba kolley wax wanaagsan ayay kala kulmeen waan ku faraxnay booqashadooda waanan iswaraysannay waanan u warrannay aadna waan isku waraysannay kolley si fiicanna waan isku fahannay markaa anoo ku hadlaya magaca maxkamadahan gobolka togdheer iyo daadmadheedh waxaan u mahadnaqayaa socdaalka iyo u kuurgalka ay cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo guud ahaan gobolka qayb ka mida xildhibaanada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo u socday u kuurgalka howlaha qaran iyo siday u socdaan waannu is aragno waa soo dhoweyney xabsigay nagu soo booqdeen wixii macluumaad ahaa iyo wixii aragti ahaana waannu kala qaadannay waannu dhammaysannay aad iyo aadna waa ugu mahad celinaynaa kolley howluhuna kama soo hadhaan dardargelinta iyo maxaanku idhahdaa tusaalada